مع محمد وآله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آيات كوبية تضوات بين كب العامين كمل سورة ضاها قصدي بين كترني تقال قول أحمري نبي موسى عليه السلام ولالك هارون ورسوله iyo dhinaca kale ay ka soo jeedaan sixirlayaashii ka socday fircawn fa ulqiya saxaratu sujadan qaaluu aamanaa birabbi haaruuna wa muusa qaala markaas fircoon baa waxau ihi aamantum lahu waa u rumayseen miyaa aaman haddii laami ka daba dhacdo wuu u rumeeyey bay noqotaa bayni haddii bay ka daba dhacdana wuu rumeeyey oo miyaa u jiibiseen oo muuse waa sax baad tidhaahdeen wixii uu waday miyaa fircoon baa sixirlayaashii sidaa ku yidhi qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin meesha anaa haysta buu leeyaho ka ilaahoo dee wax fasaxee intaanan fasixinba ayaa faldembiyeedkaa ku kacdeen miyaa innahu muuse la kabiirukum waa kii idinku weynaa alladii callamakum asixr ee sixirkana idin baray buu fircoon sidaasuu ku yidhi qoladii sixirlayaasha ahaa muuse laftiisa ayaa xalay la soo shirteen buuri maka iyo shirqoolba xalay lasoo abaabulay waa arrin isaga laftiisuu ka dambeeyey sixirkana isagaa idin baray ficlan isaga ayaa kii u weynaaya xumaanta sixirka oo dadka kusoo abaabulay oo kusoo kiciyey laakiin haddana waa ka sidaa u gediyey arrintii waa irhaabkii idinku weynaabu maalinba meel bay maraysaaye oo dadka muslimiinta waxbaa lagu eryadaa mar irhaab lagu eryada iyo mar awood bay yeelanayaan lagu eryada iyo fircawn maanta eray bixinta uu sameeyey waxa weeye muuse laftiisu waa sixirlab marka waxaa tanoo kale la yidhaahdaa ra'yul caamka ama bulshada ayuu isku dayayaa bal inuu waxuun kasii dabaqabateeyo hanjabaad buu bilaabay markaa isagoo iska dhigaya inuu dadka u maqan yahay dowladnimada iyo dalkana u ilaalinayo wuxuu hi kolka fala uqadicanna waan jarjari doonaa aydiyakum gacmihiina wa arjulakum iyo adimadiina min min khilaaf si talantaaliyo isweydaara had iyo jeer awooddan gardarrada ah ee ay kula dul kufayaan gaaladu dadka muslimiinta ah in badan waxay uga dhigayaan arrintaa xal dhibaatada iyo nacaybshiiyada iyo cadaalad xumada dadku gudahooda ay ka arkayaan mas marka si ay dadka isaga sii jeediyaan ayay dabeedna odhanayaan annaga waxaa soo qaban cadow badanoo halkaa joogay baanu indhaha ka ridnaan idinka qaban oo idinku soo socday walaw sallibannakum buhi waan idin daldali doonaa fii juduuci nakl calaa juduuci nakl geed himileedkaan idinku dhisi buuri oo jiridaasaa nin walba loogu taagi doonaa masaabiir wa fircawna dilawtaad qodamadiisa walataclamunna way idin garan doontaan ayunaa ashaduka ayaga daran cadaaban xagga ciqaabka wa abqaa ee meeshan kusii harhaya inuu isaga yahay iyo aniga ama wa abqaa cadaabkiisu kululya weliba u daayi fircoon saasuu leeyahy xaggaasuu u kacay marka waa duqaadda xujo ma hayaan iyo cid ay wax ku qanciyaan laakiin awooddaasay cuskadeen qaaluu waxay idhahdeen marka waxaa xusid mudan taariikhdana ku hadhay ilaahayna wuu doonaya inay namudajiyo tusaale noqoto jawaabta nimankan iyo mowqifka ay qaateen qaaluu waxay idhahdeen lan nu'siraka kaa dooran mayna calaa maa ja'anaa wixii noo yimo min albayinaati mucjisooyin cadcada waaladii fataranaa iyo ilaahayna abuuray isagana kaa dooran mayno waxaanu doorannay bayinaadka noo yimi ambiyadu noo sido iyo ilaaha iyagiina abuuray indhuhaa soo baxeen kaa mujrimka ah adiga ku dooran mayna bay idhaha hanjabaadiisiina way ka jawaabeeno waxay dhahaan faqdi waxa aada go-aamisaa maa anta qoob waxaad go-aaminayso adigu go-aami bal dab soo hindhisoo waxaad fulinayso ku dhaqaaq bay idhaha dabeedna halkaan u dhaafin karayn bay u sheegeeno waxay dhahaan innamaa taqdii haadihi alxayaata addunyaa adduunyadan unbaad waxwalwaraysa arrinkaagu ma dhaafayo halkan aakhiray kaalma haysa wax damboodna yeeli kartana balaayada ugu weynaad keenta waa inaad bedisho nin israa'iiliyiinta ka mida baa laga ayaa ka cabanaya nimanka la idhaaheen filistiiniyiinta wuxuu maxaanu ku samaynaa dadka marka loo hanjabo waan ku dili baa la odhan jiray buhi iyagiibaaba isdilayaba ugu horeynba laftoodiibaaba iska sii qadimanba marka waxaan ugu hanjabnaba ma garanayno leanna balaayada adduunyada hadday soo kaba gashato oo aanay waxba lahanin waa hadday qofka nafta ka jarto qofka muuminka ah ee shahiidkaahina wuxuu dareemayaa ballanqaadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu se ahaa quraanjo qaniyadeed inay geeridu uga dhigantay waa suura min alwalaa'i alxaqiiqi wilaayada addoonku ilaahay uu yeelanayo iyo markaa addoonku qaayadiisa iyo yoolkiisu raali noqoshaha ilaahay uu helo inay noqo marka yoolkiisu kaa noqdo addoonka ilahay inuu raaligeliyo oo ilaahaysa jeclaado ayaa muuqaalka noocana uu leeyahy waakay asxaabtu in badan taarikhda haddaad dib u akrida arkayso cabdillaahi bn xudaafa sahli qisadiisa mar horeyn soo xusnaan filayaa madaxdii reer ruum nin ka mida la qabtay colaalkii muslimiinta ee la qabtay buu ku jiray ee maxaabiista loo qabtay waxa uu leeyahay ninkaasi gaalow milkigayga bar baan ku siin waxaan aan ku siin doonaa maya markii u dambaysay wuxuu suray halkii dadka lagu tooganayo rasaastii baa lagu riday leebabkii lagu ganayay wuu ilmeeyo kasoo dejiye buuri armu soo leecay buu isyi maxaad la ilmaysay buui waxaan ka warwarsanahay buui inaan xabad naf oo keliya leeyahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan boqol nafood yeesho oo kolba midi ay iga baxda fii sabiil illaah ilaahay dartii kolba midna iga jara digta ayaan jeclaan lahaa buui markaasuu dabeedna dee arrinkiisi waa kii ka tanaasulay ee akhiiran soo daayay sida macruufka qisada hubayb saxaabiga la odhan jiray isaguna waxa uu ka mid ahaa raggii nebigu diray calayhi salaatu wasalaam gaalada ay qabteen markii la dilaye loo soo joojiyey isaguna gabay buu ka tegey waxa uu lahaa walastu ubaali aqtulu xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kana lilaahi masraci wadalika fii daati ilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci waxa uu leeyahy maanta kor haddii aan islaamnimo ku dhimanayo dhan kastaba aan u dhacee uma aabal yeelaya buu geerida kamala xumin taasina waa ilaahay darti ilaahayna qofku markuu nool yahay iyo markuu dhintaba waa barakeeyaa buu taasaa ilahay uu ku ilaaliyay marka walaaga qaaliga ah iyo xidhiirka adaga ilaahay awliyadiisu la leeyihiin waa ka keenaya qofku wax kastoo agtiisa qaali ku ah inuu bixiyo diintan u huro iyo caqiidadiisa wanaagsan u ilaashinayo inamaa taqdii hadihi alxayaata dunya inaa aamanaa birabbinaa ilaaha yagaanu dhaafi ayaanu inaa aamanaa birabbinaa ilaaha yagaanu rumaynay saasay yidhahdeen birabbinaa madaxaa kala dilaaca kii rabbiga sheeganaya liyaqfira lanaa si uu noogu dhaafo khataayaanaa gafafka yaga wamaa akrahtanaa calayhi min asixr iyo wixii aada nagu kalifteed nagu dirqiday ee sixirka ahaa isagaa kusoo jiheeyo waxaan kusoo baceeyo lahaa waxaa muqarabiintaan idinka dhigaya maal baan idin siinaya kusoo jiheeyo waxaan ilaahay baanu rajaynaynaa inuu waxaa naga dhaafo wallaahu khayrun wa abqaa ilaahay baa khayr badan khayr oo dhan ilaahay baa laga rajaynaya isaga ayaa khayrkiisu baaqi wa abqaa ilaahay isagaa daayina oo waaraya fircoon wuu tegaya marka intan soo socota waa hadalkoodii waa yidhahdeen culamaau tafsiir qaarkood oo ilaahay uu ka warinayo ilaa qofku marka iimaanku uu qalbigiisa galo ee uu dego macaankiisa dhadhamiyo xikmad baa kasoo burqanaysa alkalimatu alxayatu min alqalbi alxay kelmad doololi qalbi nool bay kasoo baxaysa aimada qaarkoodna waxay leeyiin intan dambe waa ilaahay baa sideena inoogu sheegay oo intii laga warinaya maaha inahu arrinku waxa weeye man yaatii rabbahu mujriman qofka ilaahay hor yimaado isagoo dembiile ah faina lahu faina lahu waxaa usugnaaday jahanamo naarta layla laa yamuutu fiiha walaa yaxya dhimanna maayo noolaanna maayo geeri nafta laga qaadaya iyo nolol ku jiraysa midna ma jiro waa silic iyo darxumo waa lagu silcinaya geerida laftigeeday abaal ku qabaan gaaladu hadday maanta ka cararayaan aad bay abaal ugu qabaan maalinta yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk ilaahay waxaad noogu ergeysaa inuu digta u naga jaro iyo tan inuu naga qaaday leey maaligow malagii naarta waman yaatihi qofka ilaahay u yimaado muuminan isagoo rumaysan qad camila asaalixaat camalada fiicfiicanna sameeyey camal fiican fa ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday addarajaat alculaa darajooyinka sare ee aada loo bidhaaminayo ee muqarabiinta ay ku yihiin ee ilaahay uu ku casuumay halkaasay leeyihin jannaatu cadnin beero sugan bay leeyihin tajrii min taxtiha alanhaar wabiyaashii qur-aanku uu xusay hoosteeda saa ay u qulqulayso khaalidiina fiiha way ku waarayaan wadaalika kaasoo la helaa jazaau man qof abaalkii weeye tasakaa hufnaaday qofka iskartae aan xumaanta ku dhoobnayn wiy ummaddu saasay u kala baxsantay man yaati rabbahu mujriman waman yaatihi mu'minan labadaasi ma sinna ilaahay agtiisa ummadda agteedana inay sinmaan maaha walaqad awxaynaa buu lahay xaqiiqnime waxaanu u waxyoonay ilaa muusa nabiga laydhaa an asri guura geli bicibaadii addoommahayga fadrib lahum waxaad u yeeshaa oo aad u diyaarisaa dariiqan wado filbaxri badda dhexdeeda yabasan qalalan laa takhaafu adoon ka cabsanaynin darakan soo gaarid ay ku soo gaarhaan faraacinada iyo balaadan gabaana gurdaynaysa walaa taksha adigoon ka cabsanaynin inaad badda ku hafato baddana ha ka cabsan cadowgana ha ka cabsan labadaba ilaahay baad ka leedahay sidaasaa markaa nabigaa loogu bushaareeyey dee ushii cajiibka ahayd ayuunbuu saa ugu dhuftay uun ee aqra siyaabaha kala duwan loo isticmaalay markaasay kala joogsatay fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim biyihii la yaqaana inay saa isu dhex maraane badda ayaa kala joogsaday guriishadaasaa ilaahay u diyaariyey sallaxan ee sida fiican loo dhex marayo fa atbacahum waxa raacay fircawn baa raacay buu lahay nacaska xumi waxa uu mooday inuu u nabadgelayo say u nabadgelayaan bijunuudihi colaalkiisii buu la raacay oo uu la dabagalay maca junuudi fatawallaa birukni ruknigaasi waa arkaantii uu ku tiirsanaa arkaan baa la ydhaha aruknu fulaan aruknu fulaanku ciidamada had iyo jeer kuwa madaxda ka ah ee hagaya waa nimankii milkigiisa uu ku tiirsanaa buuhi soo kaca ina haaulaai la shirdimatun qaliiluun wainahum lanaa lagaa'iduun wainaa la jamiicun xaadiruun aw xadiruun labada qira way jiraan waar kuwani waa dad yar buuri ducafo ah waana inaga cadhaysiiyeen inana weynu xoog waaweyn marka kiiskii iyo inta wax lagu weeranaya waa intaa marka waa inaynu gacanta saarnaa buuri war kale ma jiro fa atbacahum fircawnu bijunuudihi faqashiyahum waxaa daboolay min alyammi badda xaggeedii maa shaygii qashiyahum daboolay waxa ku habsaday badda xaggeedii dee wixii ku habsaday ilaahay baa halkaa ku hafiyey maada waxay tilmaamaysaa mawsuulkaasi tafkhiim arrinka halkaa ka dhacay weynaantiisa balaayadii halkaa ka heshay faraacinada halkaasay dabeedna ugu dhammaatay alla waxa uhi wa adalla fircawnu qowmah fircoon qoladiisii wuu ambiyey wamaa hadaa mana hanuuninin suuratu kaafir haddii aada akhrido qaala fircawnu maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad ula hadlayaa waxa uu leeyahy dadkiibuu jahaynaya warbaahinta kala hadlayaa wuxuu yihi war waxaan arkay un baan idinkana itusaya inay isku fikrad noqonaan doonaya wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad dee waddada cadna cagtaanu idiin saaraynaa buu si aa ugu carowdaan waddadii caddayd ayaanu daa cagta idiin saarayna ilaahayna waxau ihi wa adalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa afkaarta iyo ahdaafta liidata ee ay u soo iibgeynayaan ibliiska iyo acwaantiisu ummadda halkaasay ku dambaynayaan wixii aan diinahayna dadka lagu ambinayo ee ilaahay lagu seejinayo loo soo iib keenaa waa taa badeecadii shaydaanka alla wuxu uhi yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow qad anjaynaakum min caduwikum cadowgiinni baanu idinka nabadgelin reer banu israa'iilka ilaahay uu markaa la hadlaya warkan qur-aanku soo degay ku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii joogay oo nicmada aabbayaashood loo sameeyey waa tu iyaga loo sameeyey wawaacadnaakum waxaanu idinkula ballanay jaaniba duuri lyman buurta duurusiina laydhaa dhinaceeda midig muuse dhinaciisa midig halkaasaa laydinkula ballanay wanazalnaa calaykum lmanna wasalwa waxaan idinku soo dejinnay shimbirkii dubnaa iyo malabkii malabkii alman iyo asalwa shimbirihii dubnaa waa raashin ilaahay uu ka xil qaaday karintiisa iyo diyaarintiisa wax kala shikaga baxayn oo safaari oo jaahisa loo keenaya kuluu cuna baa ilaahay uhi min dayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay wanaagsan walaa tadqow fiiha ku kibrina fayaxilla calaykum qadabii dabeedna waxay idinku habsan doona cadhabayda nicmada ilaahay haddii dadku ay dabri waayaan ay shukri ku dabri waayaan niqmaa soo bedesha in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuayiruu maa bianfusihim xataa yuayiruu maa bianfusihim waxaa naftooda ku sugan ay bedelaya waa shukriga shukrigii markay diidaan nicmadana ilahay waa ka salbinaya ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala waman yaxlil calayhi qadabii cidda cadhadaydu ay ku habsatay ku degtaa faqad hawaa naar buu kaasi ku daadegay kaasi ma laha kabti ma yeella uu dhaadhacay wa innii lakafaarun anigu aada baan utoob ugu dhaafaa dembiga limantaaba cidda ii soo noqotaba ilaha wi cidda ii soo noqota wa aamana alla rumeeya wa camila saalixan camal fiican fala uma htadaa hanuuna ee jidka toosa raaca markaa alla waxa uu ku guubaabinayaa iyagoo weliba kuwani min almaqduubi calayhim kuwii loo cadhoodaya inay leeyihiin ilaah albaabadiisa towbaddu ay furayn oo ay ka faa'iidaysan karayaan fursadda taasaa ilahay uu ku guubaabinaya ilaahay addoommuhu inay badbaadaan ayuu jecel yahy nebi muuse calayhi salaam isaga iyo koox nuqabo ah oo la socota ayaa dabeedna tegaya duurusiino oo la yidhi soo kaxayso qoladiibuu horkacay oo xagga duurusiino u tegay waa ka sii horreeyey isagoo jecel la kulanka ilaahay aada u xiisaynaya ilaahay wuxu uhi wamaa cajalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qawmika qoladaadii yaa muusa muuse maxaa qoladii aada horkacaysay soo adiga ka soo dheereeyey qaala wuxuu uhi hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa afarii raadkaygay ku joogaan waabay daba taagan yihin wacajiltu ilayk ilaahay waan kuu soo degdegay rabbi yaa rabbi litardaa ilaahaygiiyo si aada u raalli noqoto ayaan u soo degdegay u xiisaynaya ilaaha boqorka alla kulankiisa iyo la hadalkiisa iyo xadradaa qaaliga inuu yimaado taasuu aada u xiisaynayaa qaala markaa waxa uu rabbi yidhi fa innaa anagu qad fatannaa waanu ibtilaynay qawmaka min bacdik qoladaadii intaad ka soo maqnay waa aafoobeen ila ibtilo ka weyn fitnada ugu weyn waa kufriga iyo diin la-aanta waalfitnatu ashaddu min alqatli haddii waa taa dilka loogu badharayo lagu dulqaadanayo si yada meesha looga saaro balaayada ugu weyni waa taa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fitnadaas ilaa ay meesha ka baxda dagaal ha la wado oo diintiina ku dagaalama waa kaa rabbi faraya qur-aanka waa taa ummadda la fitneeyey ee dabeedna fikirkii ka lumay ee dhan ay u socdaanba ay garan waayeen ay jaanjaaneen way fitnoodeen waadallahum waxaa ambiye asamiriyuka la odhan jiray gaalkaasaa ayaa durbaana u garaacay oo lumiyey farajaca muusaa ilaa qowmihi nebi muuse qoladiisiibuu ku noqday qadbaana asifan isagoo ciil iyo cadho il daran waa labadaasaa iskugu darmayoo khadbaana waa cadhaysan yihi asifan waa ciiloon yahay ciil iyo cadhu kow yahay ilaahay diintiisa marka meel laga dhaco qofkii damiir lihi waxa uu yahay mid aada iyo aada u murugoonaya oo u cadhoonaya oo waxba la hadhay nebi maxamed suha calayhi salaatu wasalaam qaala markaa waxau ihi yaa qowmi qoladaydiiow intuu ku noqday nebi muuse alam yacidkum rabbukum wacdan xasana miyaanu ilaahaynu idin qaadin ballan wanaagsan ballanta wanaagsanina waxa weeye cidda ilaahay adeecda inuu janno ku casuumi doono afa daala calaykum alcahd ma waktigiibaa idinku dheeraaday iyo ballantii laydiin qabtay ilaa waa tii toban loo kordhiye waa sidee an aradtum mise waxaad doonteen qisadu marar badan bay inagu soo noqnoqotay am aradtum mise waxaad doonteen an yaxilla inuu dego calaykum dushiina qadabun min rabbikum cadho ilaahayna xaggiisa ka timaad cadhada ilaahay xaggiisa ka timidna tu bani aadam laguma mateli karo dadkaaba haddii la idhaahdo mas-uulkii waa kuwa cadhaysay ama ninkii madaxweynahabaa kuwa cadhaysan oo ilayskuguurda raadinaya qofkaasi maratuur buu noqdaa maabaalug ilaahay boqorka ahaa cadhadiisi ma waxaad doonteen in cadhadii ilaahay idinku habsato fa akhlaftum mawcidii markaasaa ballantaydii ka baxdeen masaasaa buuri oo cadhaysayin qaaluu waxay idhaahdeen iyagoo isla isbaraxa taaga reer banu israa'iil maa akhlafnaa mawcidaka ballantaadii ugamaanaan bixin bimalkinaa awooddayada bimilkinaa bimulkinaa bimalkinaa saddexda quraada sabcadii bitaliit ilmiim miimka saddexda waa akriyaya isku macnown awooddayada kagamaanaan bixin macnaha waxay leeyihiin waana lagu duulay oo maskaxdii baana laga qabsado waana la kala wareejiyey taasay marmarsiiya ka dhigeen walaakinaa annaga xumilnaa waxaana lagu xambaaray awsaaran culaysyaal min ziinati alqowm qoladii aynu ka soo guurnay faraacinadii wixii ay isku qurxin jireen oo nagu cuslaaday oo aanu dembi u aragnay kuwaasaana lagu soo xambaaro onu sidanay faqadafnaaha naarta dabkaasaanu ku tuurnay fakadalika alqa saamiriy midkan oo saamiri la idhaahdaana halkaasu isaguna ku tuuray saamiri baa ayaa isugu kaayay oo yidhi war waxani waa dembiya soo ururiya dabeetana culayskaa iyo dembigaa iyo waxaa nimankaas aanu ka soo dhacnay macnaha waa dahabkii reer banu israa'iil caariyada ay uga haysteen reer banu israiil faraacinada caariyada uga haysteen ile fuqarahan iyagu mamlakada kuwa hoos joogeen markay saroosanayaan iy wax kasoo cariyeysan jireen wixii ay haystaan baa laga soo qaxay dabeedna saamiri wuxuu nagu yihi kan iska soo ururiya oo waynu baabiinaynaa halkan isugu keena isaga intuu hayay iyo intaanu haynayba dabkaa lagu wada guray markaasa halkaasaa la isku dhalaaliyey waxaan soo socduu ka sameeyey marka ninkan ayaana kala wareejiyey oo sida noo jiheeyey ee annagu awooddayada kagama hanaan bixin waana la qabsaday bay leeyihi fakadaalika sidaanu dabka ugu ridnay ayuu alqa saamiriyu isaguna ugu riday marka hala gubaa ayuu ayuu noogu dhigay kolkii hore fa akhraja lahum wuxuu u soo saaray cijlan dibi buu u soo saaray jasadan jidh ah lahu khuwaar oo cod ma leh bahal cod leh codka lo-doo kale oo sidaa marka loo tuujiyo had iyo jeer biibiilahan uu dee xagga hore iyo xagga dambe uga ciyayo bahalkaasoo kale uu sameeyey wixii uu isku dhalaaliyey ayuu dib uga sameeyey fa qaaluu waxay idhaahdeen kuwa odhanayaana saamiri dabcan qaar baa nacamlayaalu ahoo u jiibinaya isaga iyo kuwiisiibaa waxay idhahdeen haadaa ilaahukum wa ilaahu muusaa kani waa ilaahiniyo muuse ilaahiisii fanasiya waa ilaawey subxaana allah wuu ilaawey saasay yidhahdeen dadkii saasay ku qanciyeen alla waxau idhi afalaa yarawna miyaanay arkaynin kuwan iyaga ahi anlaa yarjicu ilayhim inaanu ku celinaynin dibigani qowlan hadal hadday la hadlaan inaanu jawaabi karayn walaa yamliku lahum inaanu u haynin daran walaa nafcan dhib iyo dheeftoona miyaanay taa arkayn ila ilaahaan hadli karayn ilaahaan dhib iyo dheeftoona haynin siduu ilaah ku noqonaya marka qowl iyo khuwaar ayaa kala duwan oo sideedaba dee khuwaarkuna waa sawtkii asawtu kayru lqowli wa nudqi lafdi iyo nudqi iyo qowl intuba way ka duwan yihiin sawt sawtku waa cid keliya ilmaa yari dee waktiga hore sawt buu leeyahy laakiin nudqi iyo qowl iyo lafdi toona ma leh erayo la kala baxsanoo dee macna laga fahmi kara maaha marka khaakdaasuun mooyaane iyo bacacdii loodoo kale mooyaane wax kale oo dee uhelinayo ka hooseeya ma jiro ilaahayna waa ka tilmaamay bahalka noocaas inay weliba aada u jeclaadeen wa ushribuu fii quluubihim alcajli imaamu lqurdubi waa ka qisooyinka soo naqilaya leh nimankii ugu horreeyey ka dul xadreeyey meel ayay ahayd jidho caantaynaa qabatay dabeedna xadray ka dul bilaabeen iyo raqsi taas walaqad qaala lahum haaruunu haaruun waxa uu ku yidhi min qablu intaanu imanin muuse yaa qawmi qoladaydiyow inamaa futintum bih qoladaydi tolkayo waa laydinku aafeeyey kan war waa ku ibtilowdeen buuli macnaa haddii aad taraysay muuse doorkiisii uma yaraysan risaaladiisii iyo ammaanadiisii iyo nasiixadiisii iyo digniintiisii intaba wuu u qadimay wuxuu yihi war waa ku ibtilowdeen kan wa ina rabbakum araxmaanu ilaahiinuna waa arraxmaan faatabicuunii raaca wa atiicuu amrii taladaydana yeela oo aqbala buuli taa waxaad ka arkaysaa runtii waajibkiisii inuu guto waxba aanu la hadin qaaluu waxay idhahdeen lan nabraxa ka tegi mayno calayhi caakifiina caakifiina calayhi kuwa dul yuurura kama tegayno xataa yarjica ilayna muusa jeeru muuse nagu soo noqdo kan ka nuuxsan mayno waanu ku dul turqannay bay idhahdeen ha ku daalin muuse markaa qancinayaan haaruun bay qancinayaan ummadda had iyo jeer marka gumaysi uu soo maro iyo isticbaadku keliya jirhka iyo dalka kagama dhacee maskaxdana uu kaga dhacaa isticbaadku ta'hiirka iyo saamaynta uu leeyahy caqliyadda wanaagsan iyo garaadka fiican intaba uu ka lumiya waa taa keentay marka iyagoo baddiiba soo dhaafay inay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qolo sanamyaal dul fadhiyay soo mareen baddiiba in yar bay soo talaaday sida kuwan oo kale annagana ilaahyaal noo samee bayda markuu ka tegayna kanay samayseenba marka aafaadka addoonsigu uu leeyahay wey haswiga dadka duulimaadka lagu soo duulaya kan maskaxduna waa ka mid oo dee waa adigaan arkay oo gumaysigii dadka muslimiinta ah qabsaday ee qaybsaday kolkii ay arkeen shucuubtii inay ku kaceen oo iyagii ay diidan yihiin ayaa waxay yidhahdeen war dadka haddaynu halkaas isla sii dhaafno waynu isdhici doonaaye daaqad albaabkana aan uga baxno daaqadana aan uga soo gallo dabeedna dadka afkaartoodii iyo aragtiyahoodii iyo shuruucdoodii iyo qawaaniintoodii iyo dhaqankoodii ayay jeclaysiiyeen inay saacidayaan oo ay garab taagan yihiin tacliin iyo dhaqaalabana waa u sheegeen waa adiga arkaya ee dad dadka muslimiinta dee ku dhex jiro muuqaalkoodii kuwa afkaartoodii ay leeyihiin waxaad halkaa ka arkaysaa kolka ummadda ilaahayna xagga qiyaadada iyo hogaaminta inay u kala awood badanta muusena waxay dhahan waa sugaynaa haaruunna kamay baqin muusena waa ka baqayaa saad arkaysa marka quwa xagga awoodda hogaaminta iyo qiyaadada ayaa ummaddu ay ku kala duwanta ilaahay abuuray ambiyada iyo kayrkoodba qaala waxau ihi yaa haaruunu muuse markiiu yimi haaruun buu canaantoo waxau ihi maa manacaka maxaa kuu diiday id ra'aytahum markii aad aragtay dalluu inay ambadeen allaa tattabicanii ay an tattabicanii inaad isoo raacda maxaa kuu diiday maxaad munkarka ka ag fadhiday iyo balaayada iyo shirkiga maad iskaga soo dhaqaajisi afa casayta amrii oo arrinkaygii ahaa sii ilaaliyo dadka hagaaji miyaad khilaaftay buui qaala markaa wuxuu ihi haaruun yabna umma ina hooyow laa ta'khud bilixyatii walaa bira'sii ha i qabanin garhka iyo fooda toona garhka iyo fooda oo labadaasuu isu qabtayo muuse nin adag buu ah markii uu yimi garhkana waa ku dhagay foodana waa ku dhagay waana jiiday labadaa baroodta isii daabuud innii khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdo faraqta waad kala kaxaysay bayna bani israa'iil reer banu israa'iil baad kala kaxaysay walam tarqub qawlii hadalkaygana aanad sugin oo cagtaba aanad ii dhigin inaad ka sii dartaabaan ka baqayay buud haddii aan kaa daba iman lahaa inaad markaa arrin weyn ii hesho oo dabeetana ficilkan iminka mid ka daran baad isoo gaadhsiiso ood iga sugiba weydo ayaan ka baqay buud muusena dee calayhi salaam waatana dee ilaahay uu xusay inuu maaragtay mid kow kaga siiyey darbad kaliya u laqsiiyey fawakazahu muusa faqadaa calay xadiidka bukhaari ku sugan saxiixina wuxuu tilmaamaya in malag u yimi laftiisa intuu dharbaaxa liqsiiyey oo dabeedna ishii kasoo tuurayba oo maaragtay ashkatadii ilaahay uu gaadhsiiyey sidaana loogu soo celiyo oo dabeedna la dooransiiyey bal in cimriga loo dheeray akhiiran uu doortay inaan waxba loo dheeraynin nafta laga qaado kol haddaan la daynayn waa halka ay dadku u rogaan jiilaani inuu nafka ka soo daadiyey malag xadiidka bukhaari iyo saxiixa ah waxaynu inagu ku haynaa nebi muuse calayhi salaam waxaad halkaa ka arkaysaa kuu muuqanaya oo kale oo laga aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa in ummadda wada jirkoodu aada iyo aada qiimo u leeyahy kala taguna uu yahay shar aada iyo aada weyn waayo gaalnimay sameeyeen markaa wuxuu ku fikiray walaalkaa haddaa isugu timaadaan waxaan waa idinka fujin laakiin bal asii midaysnaadeen hadday faraara yeeshaana dhawaaba intoo la isu keeni kari waaye marka islaamku aada iyo aad buu u tixgeliyaa dadka wada jirkooda oo kala tegiddu khatarteeday leedahay qaala markaa waxa uu yidhi nebi muuse ummaddiiu gaaru la hadlay oo wuxuu la hadlay haaruun oo kan laga cawdee balaayada ah ayuu isagana la hadlee saamiri laydhaha famaa khatbuka yaa saamiriy saamiriyow arrinkaagu waa maxay qaala wuxuu ihi basurtu waxaan arkay bimaa lam yabsuruu bihi waxaanay arag faqabadtu waxa aan xantoobiyey qabdatan xantoobo oo min ahari rasuul malagii lasoo diray raadkiisa ah fa nabadtuhaa xantoobadii baan ku tuuray dibigii aan isku hagaajiyey baan dushiisa ku saydhay wakadaalika sidaa ah aan isku soo malluuqaynay sawalat lii nafsi naftaydu ii qurxisay sidaasaan la dhacay buuoo dabeetana fuliye saamiri waxa uu sheeg wuxuu leeyahay aqoonyahan baabaan haabaa anugu ka horreeyey dadkanoo dabeetana aragtidaydii iyo ishaydii dheerayd baan ka faa'iideeyey malagii malakul jibriil ayaan arkay buu ihi marka uu faraskiisa wado isagoo meesha uu maraa ay noolaanayso ama raadkiisaasi halka uu maraa ay isbedelayso kolkaasaan dabeedna raadkii soo qaaday ciiddii ayaan soo qaaday raadka ka tegey waxaan ku dulshubay dibigan isagaan dhalaaliyey marka khuwaarka sidaasuu ku yeeshay saasuu dabeetana sawd ku yeeshay wakadaalika sawalat linafsi waa ku sii adagyahay qaala markaa wuxuu yihi nebi muuse fadhab soco buuhi fa ina laka fi lxayaa nolosha dhexdeeda waxa kuu sugnaaday an taquula inaad tidhaahdo laamisaas taabasha ma jirto taabasha ma jirto yaan la i taabanin sidaa u ballan qaaday baana ku dhacday waa la karantiineeyey ummadiibuu ka dhex baxay dabeedna waa inaan isagana cidi taaban isna aanu cid taabanin leanna qofka wax taabanaya oo qofka bulshada dheehayee ku dhex jira ama cudur baa ilaahay uu ku riday cudurkaasoo ku keenay in dadka araggooda iyo taabashadoodaba uu elerji ku noqdo oo uu kasii dido darxumadaasaa ku dhacday an taquula laamisaas karantiimadaasuu ku dambeeyey habaar rasuul cidda uu ku dhacayna ma gafayo waina laka waxaa kuu sugnaaday buu nebi muuse ku yidhi mawcidan ballan lan tukhlafa aan lagaa baajinayn ilaahayna waad hor iman doontaa waktigu baad leedahay kollay baad qaadanayso calafkaagana dhaafi mayse wandur eeg buuhi ilaa ilaahay ka sanamkaagii alladii kaasoo dalta aad ahayd calayhi dushiisa caakifan mid dul yuurura bal sanamkaa dadka ku ambisayna waa kane bal hadda isagana eeg eegtaasi macnaha waxa wey waa la dulaynaya wixii uu markaa dadka ku jiheeyey ayaa halka uu ku dambeeyey la tusaya lanuxariqannahu waanu gubi uma lanansifannahu waxaanu ku afuufi doonaa filyami badda nasfan afuufid iyo sayrid dambaskiisa saasaa loogu sayri badda isagoo burburahoo dambasaa badda saa loogu sayri sidii baana lagu sameeyey oo intuu nebi muuse gubay ayuu baabiiyey waayo waxa munkarka raadkiisu sii joogidiisu kacdoon buu keenaa marka waa in ibaada lagu sameeyo oo la baabi'iyo innamaa ilaahukum ilaahiina khaaliqee caabudaysana allahu wey alladii ilaahi wey laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabuda aanu jirin isaga mooyaane wasica kulla shayin cilma shay walba wuu koobay cilminimu ilaahay u koobay sidaasuu ku qanciyey kadalika sidaasaanu naqusu calayka kuu warramaynaa nebi maxamedow min ambaa'i maa qad sabaq wixii horu maray warkiisa ayaan ku cadcadaynaynaba ilaahay oo lagu iftiiminaya waqad aataynaaka waxaanu kaa siinay min ladunnaa xagga yaga dikran qur'aan qur-aan baanu ku siinay waxaasoo qisaa waxaasoo tusaale ah taariikhda cajiibka ah ummadaha sixi kara xikamka iyo cibarka laga faa'idaysanayo laga dheeganayo intaba dikrigana aad ka helaysa iyo qur-aanka addikru ismun min asmaa'i lqur'aan man acrada canhu cidda kasii jeedsata qur-aanka rumayntiisa iyo ku camalfalkiisa cidda kasii jeedsata fa innahu isagu yaxmilu yowma alqiyaama qaraarta qiyaamaha wuxuu xambaari doonaa wisra culays culays gaalnimo ka weyni ma jiro ilaahay kitaabkiisaoo la diidaa waa gaalnimo marka gaalnimadaasi culaysuu qofkaasi ka kasbaday baa dhabarka laga saaraya khaalidiina fiihi culayskaa laftiisu ku waari lagama dabcinayo waa uu rarnaanaya wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda waxaanay la gabaara gurdaynayaanay la nuuxsan lahayn waa wisriga wasaaa lahum waxa iyaga u xumaaday yowma alqiyaamati dharaarta qiyaamaha ximlan wasaaa ximluhum haadaa ximlan yowma alqiyaama waxay xambaarsan yihiin wax la xambaaro kaasaa u xun qofna camalkiisiibuu fuulay qofna camalkiisaa fuulay guuldaradaasaa marka ku dhacday dadka ilaahay waxyigiisa ka guddooman waaya yowma yunfaku waa maalinka la afuufi doono fi suur yowma alqiyaamati ayaa ilaahay uu sii bayaamiyey yowma maalin weeye yunfaku fi suur suurtaa la afuufi doonaa wanaxshuru lmujrimiina dembiilayaasha waanu soo ururin doonaa yowma idin maalinta zurqoo iyaga oo indho indho calana leh indha silan dee midabkaa cirka ee calanka waa midabkaa masaajidka xaggiisa hoose mirsan baa la idhahdaa buluuga asraq la idhahda indhahoodii caynkaasay ku dambeeyeen indhaha iyo wejiga iyabu qur-aanku aada uga warramaa waa meelaha laga akhriyayo qofku inuu rafaadsan yahay iyo inuu nicmaysan yahay shucuurkiisaa laga akhriya waxa baatinka ku jira daahirkana uga soo baxaa qofka marka saasaa ishoodii araggeedii isu bedelay yatakhaafatuuna baynahum dhexdooday siraysanayaanoo hadal hoos isu weydweydiinayaan in labistum ilaa casharaa maa labistum ilaa cashar war toban maalmood un baynu ifkii joognay malaha saasay leeyihin toban maalmood maxay wakti qaatay maxay dheeleen maxay bilaa macno ku lumiyeen waktigoodii أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إلهينا وحوله وقت وقفك وحقوقاته أي أمر ليدين سيئ تجنينتي أو يدينتي نحن أعلم بو إلهينا أنه أدام يوجد بدنها بما يقولون وحي ورميان إذ يقول مركا ورمي أمثالهم كودا لوغو قاتيه وقبرون طريقة حق عقلية حق عقلية إيا كقراتك كأقبو وراكساني مركا أوليه هيبان كور هيا إن لبثتم إلا يوما يجب أن أرهد له قال عشرا باي شاقين كي وقبرون كسي دريا وحول إن لبثتم إلا يوما ما لهم بين النجين الوقت وقت قال لقو عيارا لغا فايدين natiijo xumaantaasuu leeyahay waxyaabaha aada looga mlooga murugaysan yahay maalintaana waa ku jira su-aashuna isagay ka imanaysa afarta su-aalada ugu horeeya la weydiinayo laba ka mid ah waktiga ku saabsan waxa ay ka murugoobeenna kaasaa u badan ilabistum ilaa yowma wayasaluunaka nebi maxamedo waxay ku weydiinayaan can iljibaali buuraha faqul waxaa tidhaahdaa yansifuhaa waa burburinayaa rabbi ilaahaygu nasfan burburin qaar baa kula murmaya ku odhanaya caalamka isbedelayaa waake waxaanoo silsilada isku xidhana buuraa see loo dhaqaajinaya inuu ilaahay burburinaya u sheeg fa yadaruhaa wuxuu ka tegayaa waa meeshii buurta ku taalle qaacan iyadoo diriya safsafan isku siman qaacu waa meesha nagtahay marmarka oo kalea safsafkuna isku siman laa taraa fiihaa goobtaa ku arki maysin ciwajan god walaa amtan iyo taag godna male taagna male dhulkii la yaqaano ee dooxooyin iyo buuro iyo biyomareen iyo wadooyin wixii oo dhan waa tan la isku simay cagaaf ilaahay baa martay yowmaidin maalintaa yatabicuuna daaciya ka dhawaaqaya ayay raacayaan siiri baa loo afuufaye way ku daba faylayaan laa ciwaja lahu ka baydhidi ma jirto qallooc laga baydhayo nuux sitoona ma jiro toos baa loogu hagaagay isna halka uu la marayaabuu la maray wakhashacat alaswaatu liraxmaan muuqaalka maalinkaasi uu leeyi ayaa ilaahay horteedna uu keenaya cajiibka ah wakhashacat alaswaat sawd oo dhan baa aamusay liraxmaani ilaaha raxmaankaa dartii wax buuqaya iyo wax murmaya iyo wax baanaya iyo midna ma jiro afkiibaa juuqda gabay falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsa jaanqaad macnaha cagta dadka meeshaa loo yeelay agtoodaa sanqaraysa mooyaane wax kale ma jiro yowmaidin maalinta xaaladdu sidaa u adagtay laa tanfacu shafaaca erga cid anfici mayso ilaa man cid unbay anfacaysa adina lahu araxmaan ilaaha raxmaanka ahi uu u fasaxuu idhaa hebel ha loo ergeeyo waradiya lahu qawlan qowl ahaan iyo dhawaaqna uga raalli noqdo macnaa shaafica mashfuucu lahuga shafaacada intaba ka loo ergeynaya ka ergeynaya ergada lafteedana ilaahay baa fasaxaya waxay jawaab u tahay kuwuu yidhi maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay bay nooga shafaaco qaadayaan waxaanu caabudno iyo sukuuku lqufraanka kuwa koofiyadda dheer u gashada kiristankeele waxaanu waxaanu idiin jaraynaa jawoonna ilaahay idinku dembi dhaafay adduun intaa lee keena qalad yaanay dadku aaminina ilaahay ayaa shafaacada gacanta ku haya oo maalintaa u fasaxaya hadalkana isagaa fasaxaya shafaacadana isagaa fasaxa yaclamu waxa ilaahay u ogaanayaa maa bayna aydiihim khalqiga waxa ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya waa adduun iyo aakhiraba iyo halkay taagan yihiin waxa ku meersan oo dhan walaa yuxiiduuna bihi cilman iyagu laakiin ilahay cilmi kuma koobi karaan laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaara wa huwa alatiifu alkhabiir laa tudrik xataa haddii la arko aakhiro idraagga iyo araggaa kala duwan marnaba ilaahay daatadiisa arag kuma koobi karayaan makhluuq وعنت الوجوه وجياشي ويد اللوذة للحي القيوم إله نلاشي سدائم كتهاي هيغن كأه أيساق هردية وحقوانا يا آنو ترين إلها ساوتي ودم يسوديري وجي أفكا مرورين ترين إلها كسي جيسان ترين وآن قابل ترين وآن سجود ترين هدو ترين أنت وسديري وقال خاب واحد قول درايستي من حمل ظلما qofka gardarro un xambaartay ama ilaahay ha ka galo ama makhluuqa ama naftiisa dulmi waxa la idhaahdo qofka xambaaray ilaahay isaasuu na leeyahy tabaaraka wa tacaala waman yacmal min asaalixaati camalada fiicfiican qofka sameeyey wa huwa mu'minun isagoo alla rumeeyey labadaasi ma kala hadhaan iimaanka iyo camalka saalixa waa seeska iimaanka camalka saalixayna waa biradii wanaagsaneede ka soo baxday ama waa geedka iyo midhihii falaa yakhaafu kama cabsanayo dulman walaa hadma dulmigu waa nuqsaan ku timaada wixii qofkan uu lahaa ee ajri ahaa ama ama wax la saaro hadmiguna uu kasii khaasan yahay nuqsaan weyn ama dulmigu waxa uu noqonayaa dembi aanu samayn dusha lagama saarayo hadmina laguma samaynayo hawaab iyo ajri uu lahaana lagama nuqsaaminayo ilahay cadli buu kula dhaqmay waa wixii wanaagsanaaye uu geysto oo dhammaystiray wakadalika sidaasaanu anzalnaahu u soo dejinay qur'aanan carabiyan kitaabkan isagoo luqada carabiga kusoo degay baa ilaahay uu soo dejiyey wa sarafnaa fiihi dhexdiisa waxa aanu ku saafnay oo aanu saafnaanu cadcadaynay min alwaciid waciidka akro waxa ku dambeeya ee faraha badan ee cadaab lehee ilaahay uu ka soo warramay hanjabaada faraha badanna dhexdiisa aad bay u cad lacallahum yattaquuna si ay u cabsadaan aw yuxditu lahum ama si ugu soo cusboonaysiiyo qur-aanku dikran xusuus iyo waano waciidku taasu anfacaya taqwana waa loogu talagalay inuu dadka siiyo waanana uu siiyo marka halkaa mar walba waxaad arkaysa markaad safxad maraysaba ilaahay kalaamkiisanuu xusaya qur-aankanuu xusaya qiimuhuu leeyahy xagguu ka yimi dadka barakada uu leeyahy waa ilaahay iyo addoomaha waxa isku xidhiidhinaya fatacaala allahu waxaa sarreeyey ilaahay almaliku alxaq ee wax walba lahaa ee xaq ahaa ee aan suulidi iyo tegidi ku imanayn walaa tacjal bilqur'aan qur-aanka ha ku degdegi nebi maxamedow min qabli an yuqdaa ilayka intaan laguu dhammaynin waxyuhu soo dejintiisa iyo akhrintiisa intaan laguu dhammaynin ha ku degdegin waqul waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilmaa ilaahaygiioo cilmi ii kordhidhe rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu ibnu cabaas leeyay xadiidkii saxiixa bukhaari ku jiray kaana mimaa yuxarik shafatay ibnuhu dhaqdhaqaajin jiray isagoo kulle xajeclaabaya waxiga kusoo degaya ee qabashadiisa laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah faidaa qara'naahu faatabic qur'aanah uma ina calayna bayaanah saasaa ilahay uu ballanqaaday intaa kadib u dhagaysan jiray dabeedna waa ku rikoodh garaysan yahay wuu weeleeyeyba marka waxba kama baxsanayaan marka waxaanaad ilaahay baridaa in cilmi lagu siyaadiyo in cilmi lagu siiy waxa keliyahe ilaahay uu yihi nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay bari in uu kuu kordhiya madaxnimo maaha maal maaha wax in badan dadku ay ku fikirayaan awood kale waa cilmi cilmigaasaa ilaahay lagu garanaya cilmigaasuu qofku xaqiis iyo ka ummadda ku kala garanaya cilmigaasuu ayuu ugu iftiimayaa wax laga sugayo adduun iyo aakhirada cilmigaasaa macaan iyo dhadhan iyo wanaag u samaynaya nolosha alcilm waxa ugu filanba ammaan in qofka xataa ka maran laftiisu haddii laydhaha ma haysid uu xanaaqayo qof aan cilmiga waxba ka hayn hadii laydhaha waar jaahil baa tae iska fadhiiso dee wuu karaya cerkaasuu maraya haddamaba hayaba laftiisu wuu ka xanaaqaya ma haysid buu ka xanaaqaya intaasa ammaan ugu filan cilmiguna dee kolle waa kala duwan yahay cilmigan aynu haynee samaawiga ah kaa weeye ka markaa fahamkiisa iyo barashadiisa iyo runtii dee camalkiisa walaqad cahidnaa buu ilahaydhi waxaanu u dardaaranay ilaa aadama nebi aadam min qablu horay intaydaan idinkuba dhalan ka hor ayaa loo dardaarmay oo la faray geedkiia cuni fa nasiya waa ilaaway walam najid lahu casman go-aanna umaanaan helin oo kamuu adkaysanin inuu geedka iska daayo geedkaa odaygii aadam wuu cunay fa nasiya waa ilaawey waid qulnaa xus markii aanu ku nidhi lilmalaa'ikati usjuduu liaadama u sujuuda fasajaduu ilaa ibliisa kaa mooyaane intii kale way sujuudeen amaa isagu wuu diiday faqulnaa markaa waxaanu nidhi buu ilahay yidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa caduwun laka walisawjik adiga iyo islaantaadaba kani waxa uu yahay cadow nacabka ugu adag weeye ogaada ilaahay baa saa u sheegay falaa yukrijannakumaa min aljanna jannada ayuu idinka saarin inuu ka saarayna waa loo sheegayba fatashqaa dabeedna waad guuldaraysan ilan janna la-aani khayr ma jire taasaa loo sheegay ina laka waxaad leedahay jannada dhexdeeda anlaa tajuuca fiihaa inaanad ku gaajoon walaa tacraa aanad aradin waanaka adigu laa tadma'u fiihaa haraadi maysi walaa tadxaa kululaan maysi intani waa intay ku kadeeday bani aadam tikhnolojiyada intay u samaysteen iyo dhaqaalaha u badan inuu kaga baxa waa inahan gaajo iska ilaali haraad iska ilaali arad iska ilaali cunno iyo cabid iyo kullu dalik inta la rafaadaya yujaahiduuna fii sabiiliha ay u guclaynayaan baa ka noqota duruufaha noocani ma jirtaa hallo waxaa dadku ka warwara halkaa kugu qabsan mayso فوسوس إليه الشيطان شيطان كيبا وسو غبار غرديه لبادي وسوس وسواس waxa weey labaadi uu ku furay oo laaftiisii wax ku furay halka uu sheekeeyo qaala wuxuu leeyahay aadam hal adulluka ma kuntu siya ala shajarati alkhuld geedkii lagu waarayay iyo waa mulkin madaxnimo laa yabla aan duugoobayn bal adigu ka war haddii iminka lagu dhaado labada kaad lagu helayo ma ku siinaa dadka qaar baa waalan balhaaba tii yarayd baa la isku haystaa caanteenka ahayd maxaad kula yaabi odaygii oo layidhi waxaa lagu siinayaa geed markaa dhadhamiso geeridana ka dawa-a waxna aan lagu waayayna wax walba lagu helayo uun dhadhamintiisa suuratulacraaf baynu ku soo marnay inuu wallana u raaciyey dadkuna dee markaana waa la miyir qabo wax walla beena ku dhaartana dee kanaa u horreeyey in uu la talinayo nasiixu yahay buu sheegay naasixu yahay dabeetana geedkaa lacunyaa la dhadhamiyaaba waana lagu waaraya macnaha geerii ma jirto milkiga waxan oo dhanna waa la yska yeelanaya waa dareenka noocane ee usoo dhex fadhiistay waa mid iskaga abuuran aadamaha iskaga abuuran inuu qofku wax yeesho aanu ka dhimana saa darteed baa kii ama madaxweyneha ama boqora xafidaka allah ama waxaa la leeyahay dee cimrigaa hajira baa la odhanaya markaasu isaguna isyajina buuraya intaasu ku nafisaya laakiin haddii la yidhahdo markaad dhimato haddii looga bilcabo waa yaabaya cumuuman ilaahay baa markuu tabaaraka wa tacaala guubaabinayo ummadda jannada ay helayaan iyo wanaaggeeda khaalidiina fiiha abadan baa ilahay ula jannadaasay leeyiin waxaasay leeyiin waxaasay leeyiin milkigii baa looga warramaya markaasuu ilaahay leeyahy khaalidiina fiiha way ku waarayaan markaad dareen iskaga jira weeye saanku inuu waxyeesho aanu dhaafin fa akalaa minhaa markaasay cuneen fabadat lahumaa waxa muuqatay sawaatuhumaa xumaystoodii aa cawradu waa xumays ma aha wax horumar iyo xadaarad iyo reer magaalnimo tusiya islaami isqaawisa iyo nin isqaawiya waa xumaysunbaa timid wadafiqaa waxa ay bilaabeen yaksifaani calayhimaa inay dushooda ku dhajiyaan min waraqi ljanna caleentii jannada caleenteedu dee meesha bal ka war sidii shaarkiiyo macawiista loo hilaabanayo caleenteeda dee midhuhu waxay ka turjumaysaa midhuhu intay laaleegyihiin midhuhu intay laaleegyihiin ayaa caleentaa balballaaran laysku xidhayaa ayay ka turjumaysaa ilan geedka hadduu caleen yar waa midhayada alla waxa uhi wacasaa aadamu rabba aadam ma aqbalin oo uu caasiyey ilaahiisii faqawaa waa seegay sidii roonay waa ka ambadee iblaysan biyey uma ijtabaahu rabbuhu ilaahay siibaa doortay fataaba calayhi waa ka toobad aqbalay wahadaa wuu hanuuniyey rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahay taasay kala kulmeen oo ay kula kulmeen ilaahay baa baray dabeetana ilahay bay ku raaligeliyeen sidaasay tahayoo insaanku dee kol haddii asalkeeni u kaa yahay geef wuu imanaya laakiin waxaa lagama maarmaana tawbadda attawba attawba attawba waa xalka mar walba lagu saxayo waxay circiira qaala ilaahay waxau uhi ihbidaa minhaa jamiican halkan ka dega jannadaoo ka baxa ila waa derajooyin sarreeye jannooyinka iyo samadaba ka dega saa u dhantiin bacdukum libacdin cadow cadow buu qaarkiinba kuwa kale u yihi reer aadamna waa isu cadow waa kuwa isku dhilaya iblaysna waa dhex taagayo isna cadow buu yihi fa imaa yaatiyannakum minii hudan hadduu hanuun xaggayga idinka yimaado faman ittabaca hudaaya qofka hanuunkayga raacaa falaa yadilu amban maayo walaa yashqaa guuldaraysanna maayo saasaa ilaahay ummaddan iyo ilaahay waxa isku xidhaya waa waxyigaa wey ilahay xaggiisa xariggaa uu soo laalaadiye wey waman acrada can dikrii qofka qur-aankaygan kasii jeedsada man waa mawsuul waxaa la idhaahdaa mushtaraga oo aan nas ahayn macnaa cid cayiman oo gaara ma tusinaya laakiin waxa uu tusin karaa dad badan iyo qof keliya marka cidda kasii jeedsata waxigaygan ee qawada dabcan waxaad kasii jeedsatay waa waxaanad ku qancin ood qawadsanta fa ina lahu waxa u sugnaaday maciishatan dankaa nolol cidhiiriya wanaxshuruhu waanu soo joojin doonaa yowma alqiyaamatina acmaa isagoo dam ah waan gebsanaya qaala wuxuu leeya rabbi lima xashartanii ilaahaygiiyo maxaad halkan iisoo joojisay acma anigoo indhala waqad kuntu basiira waxna waan arki jiray efkii saasuu leeyay fa ina lahu maciishatan danka ilaahay qur-aankiisa cidda diida waxa uu yabohay maxay nolol cidhiiriya daraba allahu maala qarya kaanat aaminatan mudma'ina ya'tiiha risquha raqadan min kulli makaanin fakafarat biancumi illaah ilaahay nicmooyinkiisiibay ka gaaloodeen waa nicmadan nicmatu dikri wa nicmatu lwaxyi wa nicmatu lqur'aan ayay ka gaaloodeen faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf taasaa ka timid oo natiijadeedii taasay noqotay marka maciishatan danka waa nolol cidhiiriya nolosha cidhiiriga ahayna dhinacyo badan bay noqonaysaa dee dadaan diin lahayn cidhiir marnaba kama baxaanba tusaalaheedii waynu haynaa tusaale waaqiciyahoo muuqanaya ayaynu haynaa caalamulislaami buu ka muuqanaya waxaa ka sii shisheeya caalamulkufri oo dee iyaguna diin la-aantooda la arkaya muuqaalkaay leedahay mid dhaqaaluu noqon karaa mid cudur buu noqon karaa mid amni xumuu noqon karaa dankigan iyo cidhiirigani wuxuu noqon karaa mid ducuf oo dadka ku dhaca dacfi alwahn oo uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay kitaabkiisa kor baa lagu noqdaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu waxau leeya waxaan nahay ummad ilaahay uu ku ciseeyey islaamka mar kastoo cisi aanu ka doonno meelaan islaamka ahaynna ilaahay wuuna duleeyaa bafahamka eeg saasay u fahmeen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim la doonaya inaynu ku dayno diinta innaguna halkee raaxada laga doonaya halkee nolosha wanaagsan laga doonaya halkee cidhiiriga lagala baxaya dee bal dadka weydiiyo war maxaynu cidhiirigan kaga bixi karayn wallaahi ameerika oo ina ictiraafto oo dabeetana i m fta iyo bangiga adduunka iyo halkan yimaadaanoo safaaraduhuna yimaadaanoo dabeetana cimaarada iyo fooqyo la jeexa sida abudabay halkaas ka bilaabaya halkaasa laga bilaabaya ilaahay baa tabaaraka watacaala tilmaamay diin la-aantu inay cidhiirigan leedahay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa indhala-aantaasina waa ayaan darada aakhiro waa sacaadatu daarayn waxaa lagu helaa waa kaa ilaahay tilmaamay xarigga uu soo laalaadiyo la irkado oo dhab la siiyo ilaahay isagaa diin iyo duunyo iyo adduun iyo aakhiraba isaga haya marka dee ummaddu waa inay han weynaataa wahankoodu aanu ku eegaanin waa adduunyada rabbana aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ilahay baynu weydiisanaynaa adduunya aakhirada kani uu indhihii uu ka bidhiiqsanayay ifkana waa laga daboolo wuxuu yihi qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiran ilaa ay ifkii waxbaan arki jira waa see indhala-aantani indhihii iminka wax ka bidhiiqsan jiray markii hore kuwa qalbiguu la'a aakhirana kuwan muuqda laftoodaa dam laga dhigay qaala ilaahay baa waxau ihi kadalik alamru kadalik arrinku waa indhala-aantaa aatadka aayaatuna aayadaha iyagiibaa kuu yimid baa ilaah uhi fanasiitahaa markaasaad ilowday wasawta layli rufic can ummati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayh nabi maxamed baari calayhi salaatu wasalaam ummadayda saddexda oo laga dhaafo wixii lagu dirqiya waxay ilaawaan iyo waxay gafaan laakiin fanasiitahaa waad ka tagtay weeye ogaan baad uga tagtay ka tegidaaduna mid bilaa rajo ah oo u dhiganta ilowgoo kale ayay ahayd ilaa heer ilow gaarsiisa wakadalika alyawma tunsa maantana saasaa lagu ilaawaya ilaahay baa waxa uhi wakadalika sidaasaanu najsi u abaalinaynaa man asrafa qofka heega goosta qofka xarigga goosta ilaahay ummaddan xuduud buu udhigaye asrafa xadda tallaaba saasun baan u abaalmariyaabaa ilahay uhi walam yu'min biaayaati rabbi ilaahiisana aan aayadihiisa rumayn ilaahiisa kol haddii ilaahiisii addoonka uu yahay inuu ku diidan maahe waxigiisa wala cadaabu alaakhira aakhira cadaabkeedu ashadu mid daran weeye wa abqaa mid waalid badan weeye oo isagu daa'ima oo aan la sheegin in laga baxayaba afalam yahdi lahum buu ilahayn miyaanay u caddaanin kama ahlaknaa intaanu halaagnay qablahum hortood min alquruuni ummado yamshuuna fii masaakinihim kuwani ay bartii ay deegaankoodii ay marayaan yamshuuna kuwanaa soconaya fii masaakinihim kuwaa hore deegaamadooda laakiin way baadhaano kuwa deegaankaiyo dalxiiskunbay u diraano kolba lafuhunbay eegaanay laabgeliyaano waxba kama faa'idaystaan wixii loogu talagalay inay ka faa'idaystaan may eegaan inta ummadoode aanu halaagnay ee deegaankoodii ay weli marayaan ay soconayaan ee raadkoodii eegayaan inna fii daalika la aayaatin liulinnuha ciddii caqli leh aayaad iyo casharaa halkaa ugu sugan marka had iyo jeer wa bacda kulli ficlin faacilun fain dahar wailaa fa damiirun istatar ibnu maalik wala inta faraha badan ficil walba faacil muuqda ama mustatila ayaa ka dambeeya oo faacilu noqda ficilka marka halkan waa sabki bilasaabigay leeyihin iyada xuruuful masder aanu jooginba haddana masder mutashayiri uu ka soo bixi karaa afalam yahdi afalam yatabayan lahum kam ahlaknaa kahratu ihlaakina in badan baanu halaagnay baa ilaahay ui dad badan ayaa la halaaga umadaa walowlaa kelimatun haddaan kelmadi jirin sabaqat min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka hor u martay oo ahayd in cadaabka laga dibdhigo wa ajalun musamaa iyo muddo magacaabanoo kuwa loo qabtay haddaanay jirin lakaana lisaaman cadaabku wuu ku habsan lahaa laakiin muddo magacaaban baa jirta ilaahayna waa xaliimo wuu dibdhigay cadaabka fasbir calaa maa yaquuluuna waxa ay kugu eebaynayaan iyo waxay kugu sheegayaan ku sabiroo iska xejiso wasabix tasbiixso bixamdi rabbika mahadnaqa ilahaagana adigoo ku daraya qabla duluuci shamsi qoraxdu intaanay soo bixin wa qabla quruubihaa intaanay dhicin wa min aanaa'i leyli iyo habeenka qaybihiisa ama saacadihiisa ilaahay u tasbiixso oo xamdigiisa ku dar wa min aanaa'i leyli fasabix habeenka qaybihiisana ilaahay u tasbiixso wa adraafa annahaar maalinka dhinacyadiisana ilaahay u tasbiixso lacallaka tardaa inaad raalli noqotaa laga yaabaa likay tardaa si aad u raalli noqoto raalli noqoshaha waxa aad gaaraysaa kolkuu ilaahay kaa raalli noqdo adiguna waad raalli noqon doontaa waxa lagu siin doonaa waxaa lagu faray markaad fuliso waxaad ku raalli noqoto salaadihii shanta ahaad ee aayaadku tilmaamayana culimadu waa xuseeyaan laakiin mar layba waxaa nasku uu tilmaamaya ilaahay dikrigiisa mar walba inuu carabkaagu ka qoyanaado walaa tamudana ha u taagin qofyaha u caynayka labadaada indhood ilaa maa shay matacnaa aanu ugu raaxaynay bihi isaga aswaajan qaybo minhum gaalada ka mida gaalada qaybaho qaybahooda kala duwan nicmooyinkaanu siinay labadood labadaada indhood waxba ha u taagin zahrat alxayaati dunya xaalu yihi waa bilicda adduunyada bilicda adduunyada waxa aanu siinay qaybaha gaalada ka mida gaalada qaybahooda way badan yihiine macnaa aswaajan minhum ma aha nicmada qaybaheeda laakiin waxa weye aswaajan minhum qaybo gaalada ka mid a gaalada qaybahooda kala duwan nicmadaa haysta labada indhood sidaa ugu taagi uma taagi jirin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laakiin kuwa lala hadlaya waa inaga kol haddii isaga loo diiday adna laguma ogola intaynu indhaha u taagayna gafuurku halka uu dadkan ku qalala ee eegaya anuun waa wax gaalhaya un wax ilaahay barwaaqo u siiye wuxuu isagu la soo bixi kara waxay isku tashan karaa ma jiro halkaasunbay eegay inta ilahay eegi lahayn ummaddu halkaas ilaahay baa yaqaana addoomaha tabaaraka wa tacaala digniinta uu siinayo linaftinahum fiihi baan u siinay si aan ugu imtixaano warisqu rabbika khayr ilaahaaga raashinka uu bixinayo iyo arsaaqadiisu khayrun mid khayr badan weeye oo wa abqaa daa'imid badan marka ilaahay wax ka suga horumarka ilaahay ka suga oo kuwa ah ka suginabaa ilahay wey waa tilmaanaad iyo aado cajiiba waamur ahlaka bisalaati ehelka waxa aad fartaa salaada wasdabir calayhaa adiguna xejiso wax badanoo kaa riixayaa jire ku adkow ehelkana ku adkeen salaaduna waa arrin arsaaqada lafteeday fududaysaa iimaankay kordhisaa ilaahay bay kugu xidhaa markaad aragto qaybaha kala duwan ee qur-aanka mar walba salaadii baa soo gelaysa laa nasaluka ku weydiisan mayna risqan arsaaqad ku weydiisan mayna naxnu narsuquka annagaa ku arsaaqayna arsaaqada adiga lagu siinayo adigu keen laguma leh laakiin sababta aad la timaadida ilaahay baa ku siinaya walcaaqibatu litaqwa ciribta wanaagsanna alla kacabsigaa leh iyo ehelkiisa alla kacabsiga iyo cidda ehelka ciribta wanaagsan iyagaa leh wa qaaluu waxay yidhaahdeen marka halkaa waxaa dee kaaga muuqanaya runtii aynu tilmaamaha aynu soo dhaafnay ilaa waxaa soo horreeyey fasbir calaa maa yaquuluuna baa layihi dagaal baa ka socda meesha ummadaha hore iyo rusushooda wixii soo kala haystay laguu sheegay adna wixii baa ku haysta marka ku sabir sabirkiiyo salaada kaasho wastaciinuu bisabri wasalaa meesha sahay qaado wey sahay qaado ruuxda xooji oo taayirka buuxso arrinkaaga giiji weeye oo ha caajisin ee sumuur iyo sabir yeeloo u dhawaramay shayga aada waday ammaanadaasi u hirgalo wa qaaluu waxay yidhahdeen gaaladu lowlaa taatiina biaayatin mucjis lowlaa yaatiina biaaya bal miyuu keena mucjiso min rabbihi ilaahiisa xaggiisa maxamed wuu nagu soo taagayna muu mucjiso keena bay yidhaah allah yidhi awalam ta'tihim miyaanay u imanin bayinatu maa shay wax caddeeya fi suxufi aluulaa suxuftii hore wixii ku sugnaa shay iftiiminaya oo caddaynaya miyaana ummaddan u imanin oo qur-aanka ahy wuu yidhi hallo wixii kutubtii hore ku sugnaa iyo waxay sheegayeen oo dhan qur-aankanaa ka warramay oo bayaaminaya taa macnaheedu waxa weye mucjisada ugu weyne nebi maxamed la siiye calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkii hore munsalim bay ahayd kuwo dhammaaday bay ahaayeen mucjisada khaalidkii waa qur-aanka sunay waa qira calayhi salaatu wasalaam awalam taatihim bayinatu maa fi suxufi lulaa suxuftii hore wixii ku sugnaa shay caddaynaya oo qur'aankani miyaanu u imanin oo mucjiso noqonaya wuu u yimideen walow annaa ahlaknaahum haddii aanu ku halaagna buu ilaha yidhi bicadaabin min qablihi cadaab qur'aankan ka horreeyey laqaaluu waxay odhan lahay rabbanaa ilaaha yagiyow lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan omaad rasuul noo soo dirtay fanatabica aayatika aayadahaaga ayaanu raaci lahayn ilaahayow min qabli an nadilla intaanaan darxumoonin wanaksaa aanaan guuldaraysan darxumo iyo guuldarraba waanu ka fakan lahayn marka saasay ku calancali lahayn ilaahayna wuu siiyey aayaadkii oo waa ku soo dejiyey haddana diidey qul waxaad tidhaha nebi maxamedow hanjabaad weynu firi kullun ku kastoo annaga iyo idinkaba mutarabisun waa sugaya waxa iman doona mar haddaa badheedheen fatarabasuu suga fasataclamuuna way idin garan doontaan man cidda asxaabu siraadi sawiy jidka toosan cidda ehelka u ah waman ihtadaa iyo cidda hanuunsani ka uu yahay ma annaga mise waa idinka waa la kala garan doonaaye balaan sugno macnaheedu markaa waxa weye muntaha atahdiid hanjabaad iyo waciid halkii ugu dambaysay wey balaan isla sugno waxa dhaca waa la arkaya allahu aclam